أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo khamiis ah taariikhduna waxay ku beegan tahay shanta bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu waaweyn in ka badan boqol iyo labaatan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay qaybo ka mida deegaanada uu cadowga duulaanka kaga sugan yahay ee wilaayaadka islaamiga ah katayb al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta afraad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka ka hijri xaflad lagu furayey mu'asasada alxigma ayaa lagu qabtay degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose gaalada midooda yurub ayaa qalab ciidan ku wareejisay kooxda riddada xilli gaalada ee ku fashilantay duulaankeeda soomaaliya ardayda maxadka ibnu teymiya ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho kadib munaasabad ka dhacday deegaanka ceelwarre ee wilaayada hiiraan
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك intaas waxay ahayn dhegeystayaal qodobadii wararkeenna kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii oo dhammaystiran in ka badan boqol iyo labaatan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo walaalkeen marwaan ayaa inoo eegaya warkan iyo war kaloo ku saabsan weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah oo ka dhacay qaybo ka mida deegaanada uu cadowga duulaanka kaga sugan yahay ee wilaayaadka islaamiga ah waxaa sii kordhaya khasaaraha lagu gaarsiiyey murtadiinta dagaallo culus oo shalay ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada beerxaan iyo janaac cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose iyadoona dagaaladaas allaha fadligii si ba-an loogu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladaas lagu dilay konton iyo kuwa askari oo murtadiin ahaa oo toddoba ka mid ah saraakiil tahay waxaana xushida mudan in qaar ka mid ah meydadka murtadiinta ay maalintii labaad ay daadsan yihiin goobtii shalay lagu dagaalamay sidoo kale dagaalada shalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo waxaa lagu dhaawacay toddobaatan iyo kow askari oo murtadiin ahaa iyadoona maleeshiyaadka riddada oo dusha loo saariyey khasaare culus dib ugu laabteen magaalada kismaayo ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka ku sugan goobtii shalay lagu dagaalamay waxayna geesyada towxiidka gacanta ku dhigeen hub kala duwan oo qaniimo ahaa dhanka wilaayada shabeellaha hoose howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiinta ay xalay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ahaa dhanka wilaayada bakoolna ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaah kaga sugan yahay wilaayadaas dagaalka sida ba-an murtadiinta loogu xasuuqay ee shalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo waxa uu muujinayaa sida uu dhiigbaa xoogan uga socdo cadowga allaah ee duulaanka shareecada dherarka ka soo qaaday wilaayaadka islaamiga shukran akhwana marwaan katayb al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta afraad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri sida faahfaahinta warkan inoogu haya walaalkeen abu xasaan
جينا لنشر الخير جينا لنشر الخير جينا لنشر الخير
fiidiyowgan oo gaaraya ku dhowaa shan daqiiqo ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya islamarkaana lagu soo bandhigaya mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ayay markan kataa'ib al ikhbaariya u jahaysatay dhanka wilaayada islaamiga ee bakool waxaa fiidiyowgan ka soo muuqanaya masaakiinta iyo fuqarada ku dhaqan deegaanka gomaro oo ka mida deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool waxaana dadka loo qaybinayaa xoolo isugu jiray ari iyo geel mid ka mida guddiga loo xilsaaray qaybinta sakada xoolaha nool oo fiidiyoga ka soo muuqanayo ayaa dadka kula hadlaya fagaaro ku yaala deegaanka gomaro ee wilaayada islaamiga ee bakool waxaana sidoo kale uu soo bandhigayaa qaar ka mida magacyada dadka masaakiinta iyo fuqarada ee xoolaha la siiyey ikhwaani fillaah deegaanka gomoro oo hooseeda u degmada waajid may baan tan idinku bilaawdaa inta ka geebiyahayna sekidii hoolaha nool oo laydinka tala galay in masaakiinta iyo fuqarada la siiy een intaas kadib walaalayaal mayba bilaawna fadaane magayad- magayayaalkii liiskii dadkiya weerana lankasta ikhwaani fillah mayba siinku codsadaane in magaajaysa faylan dhugunsado buugali yaraay ibrahin garwal ninkii ibrahin garwal afar neef aadan mado cabdiya kiiga ها افرنف
جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا يبين قروال لك يبين قروال inta fiideoga uu socdo waxaa sidoo kale ka soo muuqanaya qaar ka mida dadka ka faa'iidaystay mashruucan qaybinta sakada xoolaha nool waxaana ay mahad alle kadib u mahad celinayaan xarakada shabaabulmujaahidiin مقالي حسين ما ساغر لهره ديغان كان كوكوي بوردون لو غمري فوق وليل كقاد دوهاي هولغي ما أرقنا مساكين تلا سياي زكاوات كيا كقاد دوهاين ولي قاد داي أنا سيد ناف إرنا الحمد لله الحمد لله ما ينكدو آي مجاهدين إلهي بركاي إلهي كالمي قالدن الله نوجبي دينتين إلهي قويوي أدوكن إلهي نوفجي ساسد تارمي وبالله توفيق aan oo magacayga raw iida waliba goorowda raw fooga deegaanka gomaro geedkooli kaldhiibi uhaay horaysa kowaadkii noolkaayr kaldhiibi uhaay iyo geed gaadaduhayn ilaahay kama hasan maxadaadla bacdishe mujaahidiinta kama hasan ilaahay aanan kama hasayna irin dhabeel'a yaadad la sii maxadaasna ilaahay aan sugnaati ilaahay mujaahidiin gaanadati kor eka waala gaalaana adi ibi
سرنا سرنا سرنا لنبني اليوم بالايمان بنيانا waa fiideogii afraad ee laga soo saaro mashruucan qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga waxaana ka horreeyay ilaa saddex fiideow oo laba ka mid ay ahaayeen wilaayada islaamiga ee jubbada hoose halka midka kalena uu ahaa degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool shukran akhuuna abu xasaan xaflad lagu furayey mu'asasada alxikma ayaa lagu qabtay degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose faahfaahinta warkaas waxaa inoo eegaya walaalkeen bashiir muxiyidiin abu ayman maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo door muuqda ku leh howlaha waxbarasho ee ka socda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada hoose ayaa dhowaan howlka xafladaha ee degmada jamaame ku qabtay xaflada heerkeeda u sareeyey laguna furayey mu'asasada alxikma oo horey xarumo ugu lahayd inta badan wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya taasoo lagu barto xirfadaha iyo luqada carabiga xafladii furitaanka mu'asasadan uu maktabka tarbiyada iyo tacliinta ka hirgeliyey jamaame waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin culimo salaadiin nabadoono iyo waalidiin kuwaas oo kelimaad kala duwan ka jeediyay munaasabadda alxigmo oo ah xarun lagu barto xirfadaha ayaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan qaybaha bulshada ku dhaqan degmada jamaame iyo deegaanada hoostaga ugu horeyn waxaa munaasabadii lagu furayay ka hadlay islamarkaana sharxaad ka bixiyey waxyaabaha lagu baran doono maamulaha mu'asasada waa muasaso oo tacliimulmihani ah waaye tacliimulmihani markii la leeyahayna waxay qabataa xirfadaha ayay qabataa waxaa ugu horeeyo caafimaadka oo isaguna ugu horeeyo iscaaful awali gargaarka degdega ugu horeeyo laakiin qeybaha caafimaadka oo dhan waxaan rabnaa insha allahu inaan wax ka daraasiino oo dad miyuul dhinacaas u leh inaan soo saarno sidoo kale mu'asasadu waxay leedahay qayb iyadana ah dhinaca barashada harqaanka ama dawaarka qayb iyadana ah tacliim ilmihani lidahwi dacaam raashinka sida loo kariyo oo loo horumariyo waxaa jira qayb iyadana alqiraa'atu walkitaaba ah dadka akhrinta iyo qoraalka dhibaya ama af soomaali ha noqdo ama carabi ha noqdo qayb oo caruurta yaryar ah ee, tacliim alxaasuub ama waxa loo yaqaano kombyuutarka aaladda kombyuutarka waayo waxaa kaloo ku jiro qaybta xinaaga xinaaga waa cilaansaarkii waaye dumarka qurxintoodii tajmiilkoodii ayadana way shaqo gashay oo way bilowday shaqadeedii suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa si adaa u soo dhoweeyey furitaanka mu'asasada alxikma ee degmada jamaame waxaan leenahay ardadana intan oo dhan waxay halkan u- lasugu keenay oo u yimaadeen waa farxad ay ku faraxsan yihiin muasasada furitaankeeda iyo maaragtay gabdhaha muslimaadka iyo wiilashaba inay waxbartaan marka waxaan leenahay soo dhowaada waxbarashada kusoo dhowaada allaha barakeeyo macalimiinta iyo mud- mudarada iyo maaragtay maamulka atarbiya watacliimiya sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ka hadlay furitaanka mu'asasada alxikma ee degmada jamaame maanta sacadan iyo halkan aan taagnahayna mu'asasada alxikma waa noo furan tahay biidn illaahi tabaaraka wa tacaala waxaan rajaynaynaa inaan aada iyo aad aan ugu faa'iidaysino oo aan ku dadaalno baa ilaahay ka rajaynaynaa Een, dadka mujtamaca ah oo intaan ku nool iyo dadka oo meelaha oo dhan uba joogaba inay ka faa'iidaystaan waa fursad qaali ah waxaad dareemayseen gabdhaha inay ku dadaalayeen in internet intii waa laga soo dejiyo maqaab la sameeyo oo ay dhahay inuu intakalin baan ka baranaynaa qaabka ba baranaynaa sidaan ba waan samaysanaynaa ay ku dadaalayeen maanta iyadoo macalimiinta ina hor joogaan naga noogama baahan inaan ka soo dejiyno internet noogama baahan inaan mogtahay intay meel ku shugno amase miimir aan ku shugno meel ku shugno oo aan iska tuurno fursadu waaya noogama baahan waa noo taagan yihiin marka waxaa loo baahan yahay inaan dadaalno oo aan ka faa'iidaysano fursaddan qaaliga ah maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose wuxuu muddooyinkii dambe sii laba jibaaray mashaariicda kala duwan oo xoogga lagu saarayo horumarinta aqoonta iyo thaqaafada islaamiga ah iyadoona horey degmooyin iyo deegaana ka tirsan jubbada hoose loogu hirgeliyey macaahiid iyo madaaris lagu barto culumta sharciga iyo maadiga shukran akhuuna bashiir gaalada midooda yurub ayaa qalab ciidan ku wareejisay kooxda riddada xili gaaladaas ay ku fashilantay duulaankeeda ka dhanka ah diinta islaamka ee soomaaliya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya midowda gaalada yurub ayaa gaadiid dagaal iyo qalab ciidan ku wareejiyey kooxda riddada soomaaliya sida lagu sheegay war ka soo baxay kooxda riddada xil wareejinta oo ka dhacday xerada tababarka ee loogu magacdaray jenaraal dhiga badan oo ay mujaahidiinta horey madaxa uga gooyeen ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga kooxda riddada cumar cali cabdi iyo madax ka socta midowda gaalada yurub saraakiil ka tirsan gaalada midowda yurub oo munaasabaddaasi ka hadlay waxay sheegeen in tallaabadani ay sare u qaadi doonto ololaha socda ee ka dhankaa waxay ugu yeereen kooxaha kacdoonka wada munaasabadda waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen ku-xigeenka magaalada midowda yurub ee arrimaha afrika metheno brenes ergeyga gaarka ah ee gaalada midowda yurub u qaabilsan soomaaliya iyo wakiilo ka socday xafiiska waxay ugu yeeraan qaramada midoobey u qaabilsan adeegyada mashaariicda ee umbos wasiir dowlaha gaashaandhigga kooxda riddada oo halkaasi asna ka hadlay waxa uu tilmaamay sida uu ugu faraxsan yahay taageerada joogtada ah ee gaalada midowda yurub ay ka helayaan isagoo tilmaamay in baabuurta iyo qalabkani kala duwan ay saamayn wanaagsan ku leeyihiin dadaalada amniga qaranka waxa uu ugu yeeray arrintaasna ay lama huraan ay u tahay horumarinta ciidamada qalabka sida ee dagaalka kula jira kooxaha xagjirka oo ay ula jeedaan mujaahidiinta saraakiisha gaalada midowda yurub oo goobtaasi ka hadlay waxay sheegeen siday uga go'an tahay inay kooxda riddada ka caawiyaan sidii loo dhisi lahaa qaab difaac oo adkaysi leh waxayna intaa ku dareen inay mudnaayeen in qalabkaasi militariga ee muhiimka la gaarsiiyo ciidamada waxay ugu yeereen qalabka sida ee soomaaliya waxaa hore u jiray hub kala duwan oo gaalada midowda yurub ay ku wareejiyeen kooxda riddada kuwaas oo ay ku jiraan gaadiid qalab iyo agabyo kale oo la bixiyey sannadihii ugu dambeeyey si kastaba ahaatee hub walba oo gaalada caalamku ay soo siiyaan kooxda riddada markii dagaal uu dhaco wuxuu ku soo dhacaa gacanta mujaahidiinta allah fadligii shukran akhuuna abuushayba ugu dambayntiina ardayda macadka ibnu teymiya ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho kadib munaasabad ka dhacday deegaanka ceelwarre ee wilaayada hiiraan walaalkan cabdilqani maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay laguna soo bandhigay bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ka tarjumaya heerkooda waxbarasho ee ardayda machadka ibnu teymiyaha ee deegaanka ceelwarre ee wilaayada hiiraan ayaa waxay ka dhacday xarunta machadka ah ee deegaanka ceelwarre ardayda machadkaha ee bandhigga sameeyey ayaa soo dhammaystay fatradii koowaad ee waxbarashada machadka ibnu teymiya waxaana munaasabadda ka soo qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم ويهيئ لكم من أمركم مرفقا مرحبا بالوفود الزائرين والمشاركين معنا في الحفلة ومرحبا بالوالدين والمسؤولين والنقباء ووجهاء القبائل ونرحب كل من حضر هذا المشهد وأقول لكم احتسبوا الأجر من الله بخطواتكم التي رفعتم إلينا وقطعكم للمسافات البعيدة وسوف أتناول في كلمتي هذه أربعة بنود أولا الوصية بالتقوى والإخلاص العلم لغة إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما صفة ينكشف بها المظلوم انكشافا تاما بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأعلى وسورة مكية ee soo degtay qabla alhijra bismillaahi magaca allah ku bilaabanaa alraxmaani allaha naxariista guud naxariisanaye alraxiimi allaha naxariista khaas naxariisanaye sabbix nasah isma rabbika rabbigaa magacii alaclaa rabbigaa magaciisa sarreeye alladii allaha khalaqa abuure fasawaa simay أحكام النون الساكنة والتنوين للنون تسكون وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي nabadoon axmed jihaad oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa ku ammaanay maktabka dacwadaha ee deegaanka ceelwareeh juhdiga uu gelinayo waxbarashada bulshada deegaankaasi aad baan ugu faraxsannahay farxad ayaan la dhaqaaqi weynay ilaahay baa mahad iska leh cilmiga muxaafadada ee kor loo qaaday ardada rag iyo dumar bandhigga ee soo bandhigeenna waa mid cajiiba waxaan kaloon leeyahay macallimiintii iyo dadkii ducaadda ahaa ee juhdigaa bixiyey waxaan leeyahay wilaayada hiiraan waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka allah idiin saaro dadaalkaasne in la sii laba jabbaaro ayaan dardaarmi lahaa maxaa yeelay ardada magaalada ciyaalka magaalada oo dhan isbeddel baa ka jira magaaladan qaryadan xagga cilmiga ee waxaan leeyahay tallaabadaasu tallaabo aad loo qaaday waaye oo ilaahay lagu raalli gelinayo oo dadka lagu hormarinayo waxaan leeyahay wilaayada hiiraan waxaan leeyahay khaasatan ee ducaadda maxaafadada ceelwarre juhdigiina sii laba jibbaara wilaayada hiiraan ayaa dadaal dheeraad ah ku bixisa tayeenta macaahidda iyo maraakiista waxbarasho iyadoona ahmiyad gaar ah siisa sare u qaadidda heerka waxbarashadaha ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan shukran walaalkeen cabdilqani warbixintiisaas waxay u dambeysay dhegeystayaal warkeenii subaxnimo saakay tan iyo kulantideena dambe warkan la mid ah intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa ونعم النصير